asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waad salaamintii meel walba adduunka aad naga dhegaysanaysaan halkani waa radio hadwanaag aad kala socotaan websayteka ciwaankeedu yahay hadwanaag news com ama hadwanaag com dhegaystayaal hadwanaag news waxaad uga barateen waraysiyo iyo warar isdaba joog ah oo mar walba websayteka aad kala kulantaan iyo waxyaabo kale oo idin xiisa geliya dhegaystayaal maanta waxaan idiin hayaa waraysi ayaan la yeelan doonaa hogaamiyaha ururka hawiye action group marka magaciisa lasoo gaabiyo ururkaasina loo yaqaano heeg waa guddoomiye liibaan kabeere oo xaruntiisuna tahay magaalada toronto iminkana ku sugan magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya liibaan kabeere iminka khadka taleefonka ayuu igu jiraa su'aalo dhowr ah ayaana weydiin doonaa liibaan bal kusoo dhowow marka koowaad radio hadwanaag waa mahadsantahay axmed naasir asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullah wabarakaatu liibaan magaalada muqdisho aad joogtaa bal ka waran xaaladda guud ee magaalada muqdisho naasir marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dhammaan ummadda soomaalida meelay joogto gaar ahaan reer toronto oo aan ka tirsanaa si gaarana waxaan u salaamayaa bahda media harwanaag anagoo ku ammaanaya mar walba shaqada ay bulshada u hayaan haddii aan su-aashaan usoo noqdo magaalada muqdisho waxaan joogaa hadda muddo ah saddex iyo toban maalmood xaaladda waa degan tahay walow ay ayaan dhaway dagaalada dhowra dhaceen laakiin alxamdulilah xaaladda waa degan tahay saddexda maalmood socda socdaalka aad ku joogtid magaalada muqdisho wuxuu ku salaysan yahay liibaan axmed naasir oo sidaa la socotaba ama aan raba inaan dadka u sheegaba muddo shan iyo labaatan sanaa wadankii ugu dambeysay ku dhawaad waa wada waa dalkayga hooyo waa meeshaan ku dhashoon ku barbaaray waxaan go-aansaday sabul maxaa sanadkan kasoo noqonaysaa unfortunately ma aanay dhahin sanadka waxaan go-aansaday in dadka soo fiiriyo wixii akhbaaraha jirana aan aan si toosa usoo ogaado anoonan dadka ka waraysanin taasaa igu kaliftay inaan dalka hoyo imaado liibaan waxaad ii sheegtay in iminka xamar ay dagaalo ay ka socdaan sidaanu wararka ku haynana dabcan dagaalo ayaa ka socda oo ay ku hurdamayaan laba gruub oo midba midka kale ku eedeynayo ku-xadgudubka diinta islaamka marka adiga liiban ahaan maad la kulantay mas-uuliyiintaas labadaasi gruub naasirow aniga waxaan la kulmay madaxweyneha la kulmay sheekh shariif sheekh axmed lama aanan kulmin cid kale arrinta la isku haya ma aha arrin diimeed ma aha arrinta la isku haya arrinta la isku haya soomaaliya waa arrin siyaasadeed diima shaqa kuma lahasaan aniga aan ka dhadhansaday ama aan ka arkay markii aan dalka imin aan ka arkay madaxweyne sheekh shariif markaad la kulantay maxaad kala hadasho maxaad isku soo hadal qaadeen waxyaabihii ugu weynaa aan aan madaxweynaha kala hadlay marka ugu horeysa horta waan u daceeyey markaan arkay xaaladda iyo mas-uuliyadda saaran iyo hawsha u taala markaan arkay marka ugu horeysa horta waan u duceeyey waa nin aada u qalbi fiican marka labaadna waxaan kula dardaarmay oo aan talooyinkii badnaa oo aan waday ugu muhiimsanaa in uu dalka nabadgelyada soo celiyo uu ku dadaalo sidii dalka ciidan awood leh oo cududle loogu sameyn lahaa si nabadda loo sugo sheyga bani aadamka ugu qaalisan saa la socotaba waa nabadda nabadana haddaanay sugnayn dowladnimo ma jirayso dadnimo ma jirayso qarannimona ma jiri doonto marka waxaan kula dardaarmay madaxweynaha ugu weyneed oo aan dhahay prioritigaagu waa inay noqotaa kow laba iyo saddexba in dalka ciidan loo sameeyo si amniga iyo kala dambeynta loo soo celiyo
liiban carabka waxaad ku dhufatay in sheekh shariif aad la kulantay oo aad aad dardaaran iyo duca iyo gubaababa intabaad isku raacisay balse sheekh shariif waxaa ka horreeyey madaxweynihii hore ee cabdulaahi yuusuf ninkaasna sidaanu wada ogsoonnahaba aad iyo aad ayaad uga soo horjeeday iminkana sheekh shariif ilaa xamar ayaad u tagtay si aad u taageertid marka maxaa keenay inaad nina xoog u taageertid nina aad aada uga soo horjeesatid
sidoo taariikhda la wada ogyahayba naasirow cabdullaahi yuusuf wuxuu ka mid ahaa dadkii dagaalka ka bilaabay mamlaqadan aan degannahay oo shacabkan masaakiinta ah xabadda ku bilaabay wuuna wuuna ku tegey sidiiuna ku tegey cabdullaahi yuusuf nin nabadeed ma aha waa nin colaadeed soomaaliya labaatankii sano ugu dambeysay colaaday ku jirtay umada soomaaliyeed iyo geeska africaba uma baahna qof fikirkiisuba ay tahay waxa la dilo iyo waxa la dumiyo waxaa loo baahan yahay fikir ka duwan kaas oo saliima oo oo dadka nabadeeya isu keena shacabkan masaakiinta waa dhibaatoodeen dowlad la-aan iyo nabad la-aan isugu darsantay sheekh shariifna waxaan u arkay aniga markii aan muddo badan aan la shaqeeyey aan u kuurgalay inuu yahay shaksi ka saari kara dhibka ummadda soomaaliya ee maanta ku sugan tahay taasaana keentay in aan aan garab siiyo aan u duceeyo la shaqeeyo taageero ilan xaqi la taageera loo baahanyahay si fiican ayaan u fahmay iminkana aan ka gudbo su-aashaas cabdulaahi yuusuf iyo iyo sheekh shariif aan u gudbo bal iminkan gruubkan iminka labada gruubka ishaya waa al-shabaabka iyo dowladdan uu hogaaminayo sheekh shariif marka ma jira labadan gruub dad heshiisiinaya oo waawaani wax ka dhex wada ama ha ahaadaan ama hay-adaha caalamiga ama adduunka ama dadka soomaalida meesha degan ma jira wax heshiisiinaya waawaan ka dhex wada qofku marka uu rabo in waxa laysku hayo xal laga gaaro ayaa waawaan lala geli karaa sidaan u arko gruubkan kasoo horjeeda dowladdu iyaga naftooda hal koox ma aha isku isku fikir ma aha isku meel kaalmada ugama timaado isku liader ma aha go-aamadooda waa kala duwan yihiin hal mid ay ka siman yihiin keliya dowladda sheekh shariif uu hogaaminayo in la rida keliya ka siman yihiin laakiin afkaarta kale waa kala duwan yihiin waxaa la sheegaya maamulka qaarkood oo xaqiiqa ah in dad ajnabiya ay soomaaliya joogaan ay weliba ay usoo usoo doonteen a laleeyahay inay janno ku galaan jihaadka soomaaliya ka socdo soomaaliya jihaadka ma socdo wax lagu jihaadaana ma yaalaan dad shacab oo masaakiin oo dhibaataysan oo labaatan sano la duleystaa jooga habro habro bakaalaha fadhiya iyo caruur madaafiic lagu garaaca iyo hoobiyana jannada laguma galaayo waa garan waayo ninka jishmiga ka yimid ama afghanistan ama bakistan oo xamarka dayaaalahay janno laa galaya janno ma taalo xamar liiban kaa yara dhex galo iyo waxaa yaala liibanan kaa yar dhex galo dad ajnabiya ma joogan xamar ma ku aragta adigu anigu shaksi aan kuma arkin laakiin markii aan la sheekaystay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dagaal ku jira waxay ii xaqiijiyeen inay niman ajnabiya qabteen qaarkoodna ay aan dhihi lahaa heleen meydkooda qaarkoodna ay hubaan inay joogaan sida lagu helayo wararka hay-adaha nabadsugidda ee dalka waa arrin xaqiiqa ah oo aan qarsoonayn awal weliba waxaa la yidhi madaxay duuban jireen hadda madax xataa ma duubtaan marka waa wax iska xaqiiqa ah ninka halkan usoo jihaad tagayana waa garan waayo jihaadka iyo jannada albaabkeeda bakaaraha hadduu ku yaallo waa wax la yaabo sidaan ognahay liiban iminka magaalada muqdisho ayaa joogtaa socdaal kaaga kale kugu xiga xaguu noqon doonaa mise qurbahaad kusoo noqon doontaa
waxaan qorsheynaya haddii ilaaha yiraahdo inaan hargeyso tago haddii uu waktiga ii saamaxo howlo badan halkan ankaaya hadii kulaas ay si dhaqsaa ii dhamaadaan waxaan jecelahay inaan hargeysada aan soo maro haddii ilaaha dowladda iyo xisbiyada mis arki doontiin
weli xiriir lama samaynin oo cidaan kala hadli ma jirto laakiin haddii aan tago haddii ilaah waan jeclaan lahaa liiban waxaa tahay shakhsiyaadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya ee garaadkiisa ku cabira sida saxda aha sheegana faraqa u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan marka intii aad xamar aada dhex joogtay ma la kulantay cid fikirkaaga oo kala qaba in ay somalilan iyo soomaaliya labadale kala yihiin dad badan isma aynan arkin oo oo soomaaliya oo arrimahaas aan kala hadlay dadkii aan badana is aragno waa dadkii dowladda ka shaqeynayay magaalada securitygeedu boqolkiiba boqol ma aha marka safaradeeda iyo socdaalkayga xitaa aada u xadidnaa mana mana jirin wakti aan arrintaas aan aan aan isku soo qaadno because saad u socotidba colaadaha magaalada ka socda weli howlo badan oo aan aan lasoo koobi karinna dadka waa haystaan dhowr qofood aan kala aan kala sheekaysto waa jiraa shaksiyaad ah laakiin kuma aysan jirin dad ka tirsan dowladda kuma aysan jirin maadaama aada la kulantay madaxweynihii soomaaliya sheekh shariif marka ma kusoo hadal qaadi doontaa marka kale aad aragtiin duruufaha jira awgood ma filayo in arrintaas ay ay mudan tahay hadeertaan in aan kala hadlo anagoo qiimeynayo xaaladda uu ku jiro madaxweynaha darteed arrintuna arrin sahlan ma aha saa la socota axmed naasirow waa arrin u baahan si deganaana in loola faguro si saraaxadna looga wada hadlo marka ma aha arrin shaa lagu lacaabi karo mustaqbalka waa dhici doonta haddii ilaailaado su-aal kale ayaan doonaya inaan ku weydiiyo washington dalka maraykanka ayaa la sheegayaa inay ku shirayaan saraakiishii hore ee dalkii soomaaliya waa saraakiishii ka soo haray taliskii siyaad bare isla shirkaasi waxaa ku jira sidaan wararkaan ku helino niman uu ka midka yahay jenaraal cali samater sidee u aragtaa liban shirkaasi washington ka socda iminka
axmednaasha waxaa la yaabaa dadkii mas-uulka ka ahaa burburka dalka soomaaliyeed oo bilaabay dalkan inuu burburo oo mas-uulka ka ahaa oo dayacay in ay maanta yidhahdaan annagaa xal u keenayna xoogaa waa wax ayaandaraa oo laga cadow xumaado labaatanka sano wadanka uu burbursanaay indhood indhahay ka fiirsanayan qorbay ka joogaan teeda kalena iyagaa mas-uul ka ahaa dadkan qoryahan way watay inay qoryaha xerooyin kala soo baxaan iyagaa wadanka dayacay mas-uuliyiinta ugu sarreysay oo ciidamadana iyagay ahaayeen marka wixii dhacay iyaga mas-uulay ka ahaayeen inta ay ku mashquuli lahaayeen dalka inay difaacaan waagi ay ayaga talada hayeen waxay ku mashquuleen arrimo kale oo aan loo baxnayn oo qaarkood xataa xasuuq lagu eede eede eedeynayo oo arrimo cadcad lagu hayo marka maanta inay yidhaahdaan dalkiaan dib u dhisaynaa xoogaa waa wax arday ka fog dhinaca kale national sidaa la socotid ninkii ciidamada haystay jenaraal maxamed cali samakar arrimo badanaa lagu eedeynaya oo ilaa hadda dacwadiisa ay socotaa oo oo oo dambiye badan loo haystaa oo ah inuu xasuuqii gobolada waqooyi la oran jiray uu ka dambeeyay isaga ilan kaliya ciidamada ay haystay suu ahaa shacabkaas oo si badan loo xasuuqay dhib badan loo geystay dambiyadiyaa lagu haystaa oo maraykanka oo hadda uu ku dhagan yahay marka inuu asagii hadda yidhaahdo dal soomaaliyeed oo burbursanaan ciidamadiisa dhisaya waa wax aada looga xumaado caqliga aada uga
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay liban adaa mudan axmed naasir asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu dhegaystayaaalkaasi wuxuu ahaa liibaanka beere oo jooga magaalada muqdisho oo khadka taleefanka iigu warramayey liibaanka beere waa hogaamiyaha ama guddoomiyaha ururka hawiye action group marka magaciisa lasoo gaabiyana ururkaas loo yaqaano ururka heeg xaruntiisuna tahay magaaladan toronto dhegaystayaal waraysiga halkaas ayuu inoogu joogayaa maanta waxaa waraysiga idii qaaday anigoo ah axmed naasir jibriil faarax waxaan idin leeyahay sidaa iyo ismaqal dambe oo xiise leh dhegaystayaal ha moogaanina shabakadda wararka ee halwanaag waa shabakadda keliyaata ee wararka sida joogtada wakhti walba idinku soo tebisa weriyaal badan ayay geeska afrika ku leedahay gaar ahaan somalilan oo ay gobol walba ay ku leedahay ha moogaanina shabakadda halwanaag com sidaa iyo ismaqal dambe oo xiise leh iyo waraysiyo iyo warar kale mac salaam goodbye muxuu nabaar ka caashaqu igiisina farnayahu unudubtahoyo naxariista aabiyo ifkalgacaal dadkaygii jogigaalanugini unudubtahoyo naxariista aabiyo ifkalgacaal dadkaygii jogigaalanugini nabada dhexdeena waa wilaayaynayay iyo jabay cadaawaha markaad ii nuglaysayo nabada dhexdeena waa wilaayaynayay iyo jabay cadaawaha markaad ii nuglaysayo ifka tobanka noocaho nabsiba adeege waxaad nabaad burudaba nabar lama filaaniyo naxdin deriis ma noqoteen nasiibka nasiibka ma kulanteen anaa mayska nuulahay inantaay nabsiba adeege waxaad nabaad hurudaba nabar lama filaani